waxaan hadalladan u odrhoonayaa inaanan iska gaataa eenan sii buuxaynin dadkii hore waxbuu ogaaye dadyowgan dambe ee dhegtooda laga badiyey gubaa iyo gubaa la dhihi jiray sheekada ee laga badiyey afar nin baa hablo wadaagaha oo beenaha aada loo faafiyey waxaan maqalay annagoo si xaqiiq ahaan naloo ku sheegay cali dhuux hooyadii inay habar yoonis ahayd salaan carabeyna hooyadii isla habar jecladooda ahayd waxaanu naqaanaa sayid maxamed hooyadii inay dhulmaanta ahayd ibraahim bulxan hooyadiina inay reer cabdillahooda weliba reer waasguuleedooda reer samatara ahayd oo faadimo aadan la dihi jiray marka dadka afartan nin ee saasay habra wadaag bay ahaayeen weyna dadka taariikhaannu soo qabanay odhanayaa waxaa kaleetoo jirta waxay yidhaahdaan guba guba waxay ahayd saddex iyo toban gabay oo qoraxay boqortooyadii ogaadeenka dhexdiisa ahayd ku bilaabatay iriirka siga boqorka saddex iyo tobankaa gabay iyo kuwo kale oo kasii farcamoo dandambay oo kala nooc yaa guba la baxay way ka horreeyeen waxaan ay sheegayaan gubadana waxay ku maqleen dadkan dambe gabayga qamaan ee geeraalka iyo faankusoo guba lexeer maaha odhanaya halkaasay gubada ka maqleen sheekadan waxa ay gubo ugu yidhaahdeen ma garayn iyo waxay gubtay waxa kaleetoo jirta gobaysane bay yidhaahdaan gobaysane nuur cabduriyaa joogoo talinayay imisaa laga joogaa gubaysane nimankii dhashay rag gugaa dhashay badan wuu jiray laakiin rag doorahaa gabiyey laakiin nimanka ay ku soo baxday sheekadan ee ku faanay gobaysanaan dhasho waan laygu gaadhaynee ku faanay isuu faanay waxay ahayd laba ninoo nina la odhan jiray cali hoday nina la odhan jiray weerar qurxan waa nimanka aada maqashay halxidhaalahooda caligow biyo ooman sidee loo balxiyaa baqbeenada dacarato sidee looga baxshaa buur weyn oo macluushay ma la baanan karaa laas beaalo ku yaallo boqolmahda ku jooqo bilhorsi galbetow loogu aro adaa bay gabasha dacarow baabka ka dhaw ee uu yidhi laas bilaal ku yaallo boqolmahda ku deeqo bilhorsi galbetow loogu aro bucdi baa la yidhaa laba booda dhexoo buu ka barhiisanayaa buu yidhi buur weyn oo macluushay kol hadduu boqor eexdo waa buurtaa macluusho lama baanan karaayo nuur cabriyo hadalkaa ku dhufanayay basaridii habartaa riyahay barqinaysa ee ka biirsatay qaabka markii waagu baryo bukuftay loonaysay karbaashka u barkinaysay burcad bay ka samayso baqbeenay dacad saasaa looga baxshaa wuu ku yidhi markii wiil barbaariyey baydantii gabadhada isla baaluqa gaadhay buunigii mehersho ee barada laysugu keeno basar bay ku kacaano oo weerarow biyo uma nasaxsaa loo balxiyaa sheekooyinkii nimanka ee ri dhashow waxarteegay reer dhancaana ku deeqdo bal risaalo ku doon inta raadiya ruuxda lababa isku rafiiqay rah kay aana yihiin ra'sigaa wax la gooyay adduunkiina rudhaya bal calow ruun ka sheeg cali wuxuu yidhi haddii aan run ka sheego isaad been ka rogaasho walaalkayga rumadow rabbi baa lagu raacashay ri dhashay waxarteedii reer dhacana ku dawda xilli roob aada sugaysaad fili meel ku ridaayo raxmaddii ku heshaayo habeenay ku radaayo biqil soo rogataayo laamay raaracisaayo dheeliday roxroxdaayo sabuul gees ka ridaayo hadhow baa la riftaayo gooyaha lagu riiqiyo dherigay ku ridaano inta raadiya ruuxlaba risiq wuu noqdaa ruqufraa quf dhaqaqayo reeryaqaad xumadiisa iyo maskihiisa radooban rashka gaaban